بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآياات لqowm yتfakruun aayadda koob iyo afartanaad ee suuratu zumar ka mid ah ayaynu insha allah ka bilaabaynaa qaal lahu tacaala inaa anagu anzalnaa waa soo dejinnay calayka korkaaga ayaanu ku soo dejinnay nebi maxamedow sala allahu calayhi waalih wasalam alkitaaba kitaabka qur-aanka waa soo dejinnay oo korkaaga ayaanu ku soo deynay linnaasi dadka ayaanu u soo dejinnay dadka oo dhan baanu u soo dejinnay bilxaqi xaal uu ku dheehan yahay xaq ku dheehan yahay oo insaalkiisu uu xaq ku dheehan yahay macnaha isagaaba xaqa waa mid haabita oo sugan oo laa yatiihi albaadilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid isagu waa xaq cidina ma burin karto amase bilxaqi xaq buu xaalu ku maran yahay oo xaq la yimi oo uu yahay maaragtay waxa uu sheegayaa wax xaq ah hadday akhbaarta uu sheegaya ay noqoto waa wada xaq awaamirta iyo nawaahida uu bixinayo iyo axkaamtiisuna waa wada cadaalad marka xaq buu ku dheehan yahay laba macnay macnaha udhacaysaayoo waa mid sugan oo haabita oo aan la burin karin oo laga hor iman karin iyo maye waxa uu la yimi ee wato ayaa xaq ah haddii ay sidaa tahay haddaba faman ruux alla ruuxii ihtadaa hanuunay oo qur-aanka ku hanuunay oo qaatay falinafsihi naftiisa ayuu u sugnaaday ihtidaauhu falinafsihi naftiisa unbuu u ahaaday ihtidaa'uhu hanuunkiisaas naftiisa unbuu u hanuunay oo nafcigeeda iyo waxtarka hanuunka laga helayo isaga ayaa leh oo naftiisa ayay u sugnaatay waman dalla ciddii lunta ee markaa ka jeesata qur-aankiina fa innamaa in kale maahe yadilu waa lumay calayha naftiisa korkeeda unbuu lumay ay dararuhaa sharkeeda iyo dalaalka sharkiisa iyo dhibtiisu calayhaa naftaa korkeeda unbuu ahaaday wamaa anta adiguna maanad ihid biwakiilin mid loo wakiishay ma ihid calayhim korkooda mid qasbaaya oo ilaalinaya oo siduu doona ka yeelaya adigu ma yihid wamaa anta adigu ma yihid biwakiilin mid wakiilu ah calayhim dushooda mid loo wakiishay ma yihid aayaddan waxaa rabbi inoogu sheegayaa sida aayado badan oo kaleba qur-aanka uu rabbi ku sheegay suuradda awalkeedina aan soo marnay in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu nebiga qur-aanka ku soo dejiyey oo aayaddii hore waxay ahayd innaa anzalnaa ilayka alkitaaba facbud illaaha mukhlisan lahu ddiin anzalnaa ilayka waa ku soo gaadhsiino nabi allow qur-aanka waa ku soo gaadhsiino waa kugu dejinna tanina waxay noqonaysaa inna anzalnaa calayka marka culimmadu waxay leeyihin farqi baa u dhexeeya oo calayka iyo ilayka ilayka hadday noqotay waa ku soo gaadhsiinay weeyaan calayka hadday tahayna macnaha waa kugu shubnay oo qur-aanku maaragtay waa kugu degay weeyaan sida aayaddii shucaraa ilaahay suurat shucaraa uga cabiray wa innahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazla bihi ruuxu lamiinu calaa qalbika waa tanziilkii rabulcaalamiinka oo malakul-jibriil baa ku soo shubay oo kugu dejiyey sida roobka ayuu kugu daayay qur-aanka oo kuu galay weeyaan noqonaysaa alkitaab oo inaga wax badan soo marnay oo kitaabkii waxa weeyaan waa qur-aanka weeyaan alkitaab macnaha almaktuub oo qur-aanka qur-aanna waa la yidhaahdaa magaciisa ugu caansan kitaabna waa la yidhahdaa dikrina waa la yidhahdaa waa ka magacyada badan leh haddaba alkitaab markii la yidhi dee waa kanoo waa maktuub weeyaan ficaal macnaa mafcuulo waxa weeyaan sida libaas macnaha malbuus loo yidhaahdo mid la qoray weeye oo waraaqaheenna iyo musxafkiinu ku qoran yahay suxufta malaa'igtuu ku qoran yahay wax maxfuudka ayuu ku qoran yahay qur-aanku mid qoran weeyaanoo maktuub ah qur-aanna waa yahaado mid la akrinaayo yutla kalaamu yutla waa kalaam la akrinaayo weeyaan linnaasi dadka ayaan u soo dejinnay ashana waa jinsiyada oo jinsiga bini aadanka oo dhan ayaanu qur-aanka u soo dejinnay oo cid gaara umaanan soo dejin carabna uma soo dejin qurayshna uma soo dejin jasiirat alcarabna looguma talagelin laakiin lilnaasi dadka oo dhan risaalada nebiga marka calayhi salaatu wasalaam waa caam oo dadka ayaa loo soo dejiyey bilxaqi xaalu xaqu dheehan yahayoo haddii aad faacilka anzalnaada ka ka xaalaysana mutalabisiina xaalo aanu nahay kuwa xaq ku dheehan oo xaq ku dejinaya haddii anzalo lafteeda laga maaragtay xaaleeyana caamilka laga xaaleeyana waa la heli karaa labadoodaba marka haddii qur-aanka laga xaaleeyo wuxuu noqonayaa qur-aanku waa mid xaqa oo haabit ah laa yaatiihi lbaatilu min bayni yadihi walaa min khalfi amase bilxaqi xaq buu la yimi wa bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nazl xaq baa ayuu la soo degay oo xaq buu yahay oo yacni akhbaarta uu sheegayaa mid sugan weeye uu la yimi axkaamta iyo maaragtay waxa uu sheegayaan mid cadaalada weeyaan mar hadday sidaa tahay oo qur-aankii sidaa yahay haddaba faman ihtadaa midka ku hanuuna oo qur-aankii qaata falinafsihi markaa jaaru majruurkani faadaanu waa daakhilatun fii jawaabi shardi waad garanaysaan linafsihina waxa weeyaan jaaru majruurkii oo waa khabarkii soo taqadimay mubtaduhu markaa waad soo qadaranaysaa marka waxay noqonaysaa faihtidaahu hanuunkaa u hanuunaybaa uun linafsihi naftiisa unbay u sugnaatay oo isagaa isu daneeyey dantiisaa ku jirta inuu hanuuno waman dalla kii lumayna fa inamaa yadilu waa lumaya calayha naftiisu muu lumay oo dhibaatada dalaalka naftiisuunbay kusoo noqonaysaa adiguna uma yihid mid wakiil ah oo loo tala saarto waxaynu ka qaadanaynaa waxyaaba badan baynu ka qaadanaynaa waxaa ka mid ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam horta qur-aankan mid ilaahay soo dejiyey weeye fadliga nebi maxamed uu leeyahay ee ilaahay u doortay ayaad halkaa ka fahmaysaa inaa anzalnaa calayka alkitaab ilaa ilaahay baa ka dhex doortay bini aadamkii intuu sidaa u eegay carabiya cajantoodii ayuu nebiyullaahi moxamed sala allahu alayh waali wasalam ka dhex doortay marka allahu aclam xaysu yajcalu risaalaati allahu aclam xayu yajcal risaalaati aw yajcalu risaalatahu ilaahay baa og marka meesha uhelka ah ee u munaasabka ah ee risaaladiisa maaragtay ku habboon ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamna baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya alla ayagu ma qaybinayaan naxariista ilaahay ilaahay baa qaybiyey meesha ku habboonayd buuna kusoo dejiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa lilnaasi dadka maslaxadiisa ayay tahay qur-aanka u yahay masaalixdii dadka ayaa ku jirta qur-aanka masaalix dunya walaakhira dan alla danta waxaa bini aadanka ugu jirta bini ugu jirto waxa weeyaan qur-aanka ayaa laga helayaa masaalixdoodii hadday adduun tahay iyo hadday aakhira tahay markii uu soo degay xaaladii lagu sugnaa marka la yidhahdo taariikhdii carab iyo waqtiga caalam ku sugnaa marka la eegana dee waa la garanayaa sida uu markaa carab u galay qur-aanka marka hore quraysh u galay oo nebigu quraysh qurayshi buu ahaa reer maku ahaa reer maka xaaladoodii waa la garanayaa xaaladdii bulsho xaaladii siyaasadeed xaaladii dhaqaale xaaladay ku noolaayeen waa la garanayaa dadka qabaa'ila oo sanamka caabudo oo caqligooda iska liito sufahaa'ul axlaam ah waxa iyagu sameeyeen ama timirtay sameeyeen ee ay marna cunayeen marna ay caabudayeen oo caqliga halkaasi ka taagnaayeen taasaa waad ku garanaysaa hablahooda yaryar ba intay soo qaadaan nolosha ku aasayeen xataa ma sii dilayn iyadoo nool bay maxaa weye xabaal ku rogayeen baktigay iska cunayeenoo cunto iyo gaajona waaba iyo ayaxyaa waxaasay iska qabqabsanayeen wax isdilaya oo isweeraraya oo isbaabiinaya oo tarantoodii ubadkoodii waxoodii xaaqaya xoolaha kala dhacaya bay ahaayeen yani wax jira oo xadaarad quwad ay wax iskaga celiyaan iyo dowlad iyo midna may lahayn haddii ay qaateen kitaabkii ilaahay qaateenna dee meeshii ay geeyeen oo uu geeyey qur-aanku waa la garanaya waxaa hadda meel oo waddan oo carabi degan tahay waxaad maqlaysaa algeria waxaad maqlaysaa masar waxaad maqlaysaa libiya waxaad maqlaysaa mauritaniya waxaad maqlaysaa morocco waxaad maqlaysaa tunis xaggaas iyo xaggan kale waxa iminka dee carabi siday u badatay waa idinkaa arkaaya markii horena way diidanaayeen nebiga calayh salatu salaam risaaladiisa waliba quraysh baa ku dambe oo marka linnaasi dadka ayaa loosayaa loo soo dejiyey oo maslaxadiisii adduunka ayaa ku jirtaa haddii la dabaqana sidaas ayaa loogu faa'iidayaa oo liqawmika lama odhan innaa anzalnaa calayka alkitaaba liqawmika dee waa jirtaa inuu yidhi qur-aanku wa innahu la dikrun laka waliqawmika adiga iyo qoomkaaga hadday qaataanba sharaf buu u yahay waa jirtaa laakiin iyaga keligood looma soo dejin bini aadamka oo dhan baa loo soo dejiyey jinsigo jinkooda iyo insigoodaba haa waa kii nebigu iman jiray calayhi salaatu wasalaam maaragtay isagoo dee uu sharaftaa u ahaa ayuu mawsimka iman jiray xajka markaasuu isu bandhigi jiray qabaa'isha oo odhan jiray alaa rajulun yaxmilunii ilaa qawmihi liubaliqa kalaama rabbi fa ina qurayshan manacuunii an ubaliqa kalaama rabbi war waa iyo reerka ama qabiilka ama ninka iqaadanaya ee kaxaysanaya ee degmadoodii ila tegaya si aan kalaamka ilaahay dadka u gaadhsiiyo nimankan quraysh layahda aan ka dhashay maka joogaa way diideen inaan kitaabka ilaahay aan gudbiyo oo aan kalaamka ilaahay dadka gaadhsiiyo way diideen waa kuwa iga dabaqaylinayeen marka isagoo iyagoo isagoo sharaf u ahaa qur-aanku oo markii dambe la garanayo lalahaa halkaa waa ninkaas waa qurashi markii dambe dee diintii faaftay ya alaimatu min quraysh ninka quraysh ah yani yaa heli kara oo sidaa farta loogu fiiqo meel kastuu joogo kaas hadda waa reer quraysheed nebigay ilmaadeenyihiin yar intaa ka tirsadaa sharafta sidaasaa markii dambe u soo jiiday laakiin markii hore waadana kuwii ishortaagay iyagay ahaayeen marka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay dadka ayaan u soo dejinnay qur-aanka famanita markaa kii hanuunane falinafsi nafsiisuu hanuunayoo ihtadaa baa la yidhi hanuunkii isagaa loo teeriyey waxaad meesha ka fahmaysaa bini aadanka insaanku inaanu mujbar ahayn oo qasbanayn ee ikhtiyaar uu leeyahay hadduu isagu doonana maaragtay uu hanuunka qaadanayo hadduu doonana uu hanuunka ka tegayo haddana dee uun mashiiadiisu taxta mashii'at illaah inay tahay mashii'at linsani bacda mashii'at illaah marka uu sameeyo wixii u hirgalaan ee uu sameeyo ayuu insaanku garanayaa waxaan wax ilaahay doonay inay tahay marka horena inuu yidhaahdo haddii ilaahay doonaya sidaasaan yeelayaa uun inaanu odhane dee mashiicada ilaahay wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah mashiicada ilahay waxaa ka dambaysaa mashiicada insaanku markuu sameeyo ayuu garanaya in ilaahayna doonay wax kalaan ilaahay doonin adduunyada ka dhici maayaan marka saasaa loo tiriya labadiiba loo tiriy faman ihtadaa kii hanuunay falinafsihi ayaa ihtidaahu waman dalla kii lumane fa inamaa yadilu waa uu lumayaayo calayhaa dhe korkeeda buu ahaanayaa wamaa anta adigu niba allowna mayid calayhim korkooda mayhid biwakiilin mid loo wakiishay inamaa anta nadiir wamaa anta calayhim biwakiil adigu nadiirun baa tahay u dig waxyaabaha ay ku leeyihiin lacallaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanzun aw jaaa macahu malak waxyaabahaasay leeyihin oo inay laabtaadu ka cadho cidhiidhi aad gasho oo xaraj aad dareento markay ku idhaahdaan ma kanzi badan oo dadka xoola dadka ku kala furfuro oo dadku ku raacaan mmaa la siiyo ama malag muu la socdo waxaasoo dhagaha u dhigin hana maaragtay ha u joojine inamaa anta nadiir wamaa anta calayhim biwakiil adigu nadiir baa tahay qaala allahu tacaala allaahu yatawafa alanfusa allaahu alle yatawafaa waa qabtaa alanfusa nafaha ayuu qabtaa ruuxda ayuu qabtaa xiina mowtihaa marka ay dhimanayso oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waa oofsadaayo waa qabtaa waa dilaa nafta marka ay dhimanayso nafaha waa u dilaa walatii wayatawafaa waa oofsadaa allatii naftiina wuu oofsadaa oo iyana waa qabtaa lam tamut aan dhimanin fii manaamihaa hurdadeeda hurdadeeda markay hurdo ee nafta maaragtay ruuxda in ka mida intii wax lagu kala garanayey ee dareenkai ixsaasku ku dhisnaa ee wax lagu maqlayey ee wax lagu arkayey ayaa ilaahay qabtaa fa yumsiku markaa waa hayaa allatii midii buu hayaa qadaa uu xukumay calayhaa dusheeda almowta geerida ku xukumay sidii uu u qabtay buu u hayaayoo iyada waa u dilaa wa yursilu waa soo daayaa alukhraa tii kale ee hurdada uu ku qabtay ruuxdii uu hurdada ku qabtayna waa uu soo daayaayoo jasadkeedii buu ku soo celiyaa ilaa ajalin laga gaadhayo ilaa ajalin muddo inta laga gaadhayo muddadaasoo musaman la magacaabay inna fii daalika taa dhexdeeda ayuu ugu sugan yahay la aayaatin calaamado aayaad ayaa ugu sugan liqowmin qole ayay ugu sugan tahay yatafakaruuna fafakeraya allaahu yatawafa lanfusa yatawafaa macnaha waa qabtaa weeyaan tawafaytu xaqii min fulaan hebel baan xaqayga ka qaatay kelmaddan alanfus waa jamcu nafs nafna haddaad eegto qur-aanka siyaabo badan bay ugu soo aroortay oo mar iyadoo maaragtay ruuxda loo jeedo way soo aroortay akhrijuu anfusakum alyowm markay malaa'igtu ay odhanayaan o qofka nafta ka qaadayaan akhrijuu anfusakum alyowm naftiinna soo saara macnaha ruuxda marmarna waxay ugu soo aroortay iyadoo jasadka iyo ruuxda wada jira maa khalqukum walaa bacukum ilaa ka nafsin waaxida soo saarkiinna iyo abuurkiinnaba ma ahayn wax kale maaha ilaa naf qura weeyaan naftu macnaha jasadkeedina waa ku jiraa kolkolla waxaaba maaragtay quwada fakeraysa iyo waxsaas ayaa lagu magacaabayoo wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum naftoodii baa yaqiinsatay macnaha fakerkoodii iyo qalbigoodu waa uu fahamsan yahay inay waxan xaq yihiin adigu waxyaabo badan tacaabir fara badan khulaasadoodu shan bay noqotaaye ayaa ayaa ayaa naf lagu magacaabaa halkan marka waxaa looga jeedaa ruuxdii wallahu aclame ruuxdii baa looga jeedaa oo allahu alla yatawafa waa qabsaa waa qabtaa al anfusa ruuxdii buu qabtaa xiina waqtigii mowtihaa xiina mowtihaa mar ay maaragtay dhimanayso wuu qabtaa oo waa u dilaa dabeedna wuu qaadaa ruuxdu ma ma dhimateen wallatii midii lam tamud aan dhiman eey waa wayatawafaa marka wowgaa xarfu cadafkaa sida badanaa basriintu ay maraan waxa weeyaan inay soo celiyeen macduufka macduuf calayhiga ay soo celiyaan oo yatawafa alanfusa wayatawafaa macduufkii wayatawafaa allati iyo in sideeda la yidhaahdo anfustaa hore ayuu maaragtay ay ku cadfan tahayna waa suuragal iyana kuufiyiinta saa ciraabtay wayatawafaa waa qabtaa allatii nafihiina waa u qabtaa lam tamud aan ku dhiman fii manaamiha hurdadeeda oo nafta hurdadeeda ayuu ku oobsadaa markaynu seexanno waa waa waxa weeyaan alwafaatu suqra weeye waa dhimasho yar oo hadday weliba dee way kala daciifsan tahay marka hore hadduu qofku isagoo dhibaataysan oo soo daalay oo muddo badan aan seexan hurdada galo waa kan quurada ku dhufta waxa areerihiisa laga leeyahay iyo waxa dhacaya iyo haddii albaabka u garaaca midna ma oga marka nooc tawafi ah in naftiisii la qaaday bay ka yar dhigantah waa loo kala reebay oo dee haddaad qanjiidhiso amaad wax ku dhufato ama dee aad loogu qayliyo la kiciyo waa kan kacaya haddana dareenkii maaragtay wax ku arki lahaa ama ku maqli lahaa ama wax ku dareemiha wax areerihiisa socda ayaa tegaya ilaahay si uun garanaya un tabaaraka watacala ba u kala kaxaynaya markaa dabadeedna fa yumsiku waxa u hayaa allatii midii buu hayaa qadaa calayha almowta mowtka uu ku xukumay oo tii uu oobsaday ee iyada qofkii sidaa ku dhintay xataa hadday hurdada kaga baxday sidaasuu naftiisa ku hayaa wa yursilu laakiin waa soo daayaa alukhraa nafihii kale ee la qabtay waa soo daaya oo jasadkii buu ku soo celiyaa ilaa ajalin musamma wafaadkani waxyaabaha ilaahay tabaaraka wa tacaala hurdada iyo lagu garanayo iyo riyada iyo ayay ka mid yihiin calaamaad waaweyn baa ku jira waxyaabaha bacsiga iyo qiyaamaha lagu fahmayna way ka mid nafihii dadkeenna inaga dhintay way nool yihiin inay nool yihiin waxaa kuugu daliila soo kuma riyotid mararka qaar qof dhintay oo soo isma aragtaan isma salaamtaan qaar baa xataa wuxu sheegay haddee ayaan dhaweyd baan dhegaysanayay sheekh la weydiinayay sheekh reer riyaad oo doctor sacad turki turki ibn sacad athaqlaan sacad ibn turki athaqlaan alkhaslaan ha idhaahdo nin baa odhanaya sheekhow aabbahay baan ku riyoodayoo dabeedna wuxuu igu yihi war kunkii riyaale uu igu lahaa ninka sbeer baadhka haysta ee xaafad heblaayo degan waa dukaan iibiye sbeer baarka kunkaa maxaad iga bixin wey intaan ku riyooday dabeedna waan cararay wiyo dukaankii baan tegey oo waan u tegey waar lacagtaa ma ku lahayd ana aabbahay oo beer allah u naxariistay beer hore dhintay waxbay baarbaadheen buu yidhi oo waaba soo saareen kulaha lacagta oo war waxa weligaasu naga qaato waa jirtay kunkii baan bixiyey bu ay odaygaa u sheegaya wax ee inankiisi u sheegaya xagu joogaan naftiisi ma noosha mise ma noola way noosha ruuxdiisii way jirtaa waa adigan ku riyoonayo oo ama waalidiin ama dad mar hore dhintay ama marka arwaaxdii wax nool oo wax sugayo hadhow janno iyo naar sugayo weeyaan ilaahay ha ka dhigo kuwa waalidiinteena dadkaanu jecel lahay iyo inagu markaynu dhimanaaba kuwa jannada sugaya allah inaga dhige taasi waa taas tan kale dee maaragtay hurdada ee iyaduna aynu hurdadii marka uun aynu nasanayno gelayno yana gelayno hurdada noocana nafteednina ay nooshahay inana ay baxday iyaduna waa aayad weeyaan kale weeyaan iyana aayad kale weeyaan geeridii xarsa rasmiga ahaydna waa iyana waa geeri kale mawdkii weynaa iyo mawdkan yar iyo naftan marna la celinayo marna la qaadayo marna la soo celinayo aayado waaweyn ayaa ku jira meeshaas ayib allaahu alla yatawafaa waa qabtaa al anfusa nafaha ayuu qabtaa xiina mowtiha marka ay dhimanayaan wa yatawafaa waa qabtaa allatii naftii lam tamud aan ku dhiman fii manaamiha hurdadeeda dhexdeeda aan ku dhimanna waa qabtaa waa hurdadaadan markaad seexatay baa naftii inbaa lagaa yar barqabanaya wallahu aclam sidaydee sirta meeshaa ku jirta qofkii waana nool yahay mana noola sooma fa yumsiku markaa waa u hayaa allatii midiibuu hayaa qadaa calayha uu ku xukumay almowta geerida ku xukumay oo iyadu saasu ku hayaa jasadkii uma soo noqonayso wa yursilu waa diraayo waa soo daayaa aluqraa tii kalena waa soo daaya naftii kale ilaa ajalin buu ku soo daayaa ajal ajasha oo musaman la magacaabay ilaa muddadii maaragtay dee geerideedii laga gaadhayo saa daraaddeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu maaragtay faray in lagu lagu ducaysto marka la seexanayo allaahumma bismika rabbii wadactu jambii dikriga inta kale la soo akriyo bismika rabbii wadactu jambii ilaahu magacaaga ayaan dhinacaa dhulka ku dhigaya ya bismika rabbii wadactu jambii wabika arfacu allahuma in amsakta nafsii ilaahu nafteeda haddaad qabato aana dee la waan seexanaya aanay iguba soo noqon weydo farxamha ilaahu u naxariiso oo ilaahu i naxariiso hadday sidaa kaga baxdo wa in arsaltahaa haddaad soo celisana faxfadhaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka saalixiin aw kama qaala sala allahu alayh waaalih wasalam marka naftana oo nebigu alay sla sl l marka furaashka aad timaadaan haddaa habeenkii oo kale iyo ka kacdaan ama dee markaad doonaysa inaad seexataan iska hurgufa laga yaaba intii bahel inuu kuusii jiifsadee wax ku laaban yihiin iskaga dam odhane meesha iska hurguf dabadeedna markaad dhinaca dhigtana ducadaa ah akhri inna fii daalika taa iyada ayaa ku sugan la'aayaatin aayado badan baa ku sugan oo nafta tan iyo sida loo hofsanayo iyo sida loo soo celinayo iyo sida loo barqamanayo iyo aayaadkaasaa ku sugan liqowmin qola ayay ugu sugan tahay qoloda oo yatafakaruuna feker leh marka in la fekerana waa loo baahan yahy am ittakhaduu min duuni illaahi shufacaa ha halka horeen odayga sheekhaan riyada ka soo guurinaynay wax badan oo dhaca weeye dee in lagu riyoodo dadkii hore dhintay amwaaddii laakiin macnaheedu maaha in riyada lagu camalfalayo oo riyadu ay yani wax lagu camalfalayo ay tahay ma aha intaa baraarujinay ahayd masale sidaasoo kale ah oo uun ilaahay ku karaameeyo ninkaa deynta lagu lahaayo dee inankiisii uun saa loo xasuusiyey iyadoo wax gaaro dee waa deyn iyo wax saas laakiin hadduu ku idhaahdo sidaa yeelo sidaa yeelo oo amarra ku siiyo sidii ambiyada dee risaaladii way go'dee wixii daliil hadda ku yaallo baad ku camalfalaysa riya lagu camalfal maayo taana waa iska garanaysaan insha allah am ittakhaduu bel iska daaye ittakhaduu waxay yeesheen min duuni illaahi alla sakadii waxay ka yeesheen ilaahay kayrkii shufacaa kuwo u ergeynaya oo u shafeeco qaadaya ayay samaysteen ittakhaduu way samaysteen min duuni illaahi oo ay min kayrillaahi alle kayrkii oo aynu ka dhigno mafcuulkii labaad shufacaa shufaca ayay ka dhigteen ama itakhaduu way samaysteen al asnaama asnaamta ayay ka yeesheen shufacaa'a oo mafcuulkii aynu ninaano manaa itakhaduu macnaha sayaruu deedna waa fadloo wa xadfa fadlatin ajizin lam yadir min duuni illaahi xaal alla sokadii ay yihiin oo ay aanay wax alla ka soo hadhay yihiin shufacay yeesheen oo waxay yidhahdeen asnaamta iyado waxa iyaga ayaa noo shafeeco qaadaya qul waxaad tidhaahdaa ayashfacuuna miyay shafeeco qaadayaan ayashfacuuna walow kaanuu haddiiba ay ahaadeen laa yamlikuuna kuwa aan mulkiyin shay-an shayna aan mulkiyin haddii xataa ay yihiin kuwa aan waxba lahayn oo maalinka maanta mulki khaasana u lahayn shirkana ku lahayn weji alla ay leeyihiin aanay jirin miyay shafeeco qaadayaan walaa yacqiluuna caqlina aanay lahayn qul waxaad tidhaahdaa ayashfacuuna miyay shafeecayaan walow kaanuu haddaba ha hadday doonaan hab ahaadeene ama h hadday yihiin ballaa yamlikuuna kuwa aan mulkiyin shayna shay shayba aan mulkiyin walaa yacqiluuna caqlina aan lahayn qul waxaad tidhaahdaa nebi allow lilaahi alle oo keli ah ayay u sugnaatay ashafaacatu shafaacadu jamiican xaal dhammaanteedba shafaaco dhammaanteedba ilaahay unbaa iska leh shafaacooyinka badan ilaahay unbaa leh lahu isaga unbay u sugnaatay mulku samaawaati samada mulkigeeda isaga unbaa leh waalardi arlada mulkigeedana allunbaa leh waxa uu ka oggolaaday ee ka bixiya ka raalli noqda unbaana ka baxaya shafaaciya qeyrkeed uma intaa dabadeedna ilayhi xaggiisa oo qudha ayaa turjacuuna laydin naqaya ayaa laydin celinaya haddii laydin celinayana macnaha dee waxa weeyaan waxaa ka dambeeya janniya naaro wuu idin xisaabinoo wixii maaragtay mutaystay naarna naar buu ku ururin wixii janno gelayana jannadu gelin oo waa laydin celinayaa dabeedna waa bes maaha arrintu waad iska fahmaysaa wuxuu rabbi inoo sheegayaa sidaynu halkii horeba ku soo marnay suuradda bilowgeedii inay asnaamta ay leeyihiin waxa weeyaan waa noo shafeeco qaadeen haaulaai shufacaauna cinda allah taana ilaahay wuxuu kaga jawaabay maye waxba ma laha shafaaco ma helayaan ashafaaca waa min ashafci baa laga keeno waa labada marka waxaana la yidhahdaa waxa weeyaan waa waasida waasida atawasudu lilgayri lijalbi nafcin aw lidafci durin cinda di jaahin aw suldaanin aw maa shaabaha dalik waa inaad u wastayso oo aad u ergeyso o uga dhexdhexayso qof adduunyada marka la joogo dee jahleh qof jahleh oo ama weji leh ama maal leh ama madaxa ayaa mid kaleeto uga ergeynaya o odhanaya hebel xadhiggaa lagu xukumay ha laga daayo xadhigga ha laga cafiyo dee haddaanu xuduuddii ilaahay ahayn ee suldaanka la gaadhsiiyey ama la odhanayo maya waxaa ha la soo siiyo hebel shaqaha la qoro intaa waxaad arkaysaa imika qof la sii jiidayo oo laleeyahay wasiir hebel baa loo geynaya shaqaa lala doonaya ama madaxweynaha loo geenaya shaqaa lala doonaya ama shirkad hiblaayaa loo geenaya shaqaa lala doonaya qofkaa la sii jiidaya ka sii jeedaya ayaa wuxuu yahay shaafici ah oo ah kii shafeeco qaadaya kana waa mashfuucun lahu wastada noocaasee la samaynayna shafaaca la yidhaahdaa adduunyada marka la joogay waa sidaas haddaba haddii aakhiro la tago shafaaco ilaahay unbaa le tabaaraka wa tacaala qur-aankuna ku caddeeyey waxa weeyaan waxaa shafaaco qaadaya qof ilaahay waxa weeyaan uu oggolaaday baa shafeeco qaadaya ilaahay wuxuuba yidhi man da aladii yashfacu cindahu ila biidn man istifaamkaasi bimacnaa nafyi man da aladii mankebaa daa kan ah alladii kaasoo yashfacu shafaaco qaadi kara cindahu alla agtiisa ilaa biidnihi idankiisanu ku qaada mooyaane macnaha waa nafyi ay laa yashfacu cindahu axadun ila biidnih qof shafeeco qaadi kara oo alle agtiisa ka ergeyn karaa ma jiro ilaa idan inuu alle ka helo yidhahdo shafeeco qaad mooyaane kan kale laftiisa waxaa weeye loo shafeeco qaadayana waa in ilaahay subxaana wa tacaala uu raalli uu ka noqdo oo yidhaahdo ha loo shafeeco qaado wkam min malak fi samaawaati laa tuqni shafaacathm shaya ila min bacdi an yaadana allahu liman yashaau wayarda ciddii ilaahay uu doone ee ka raalli noqdo in loo shafeeco qaado ayuunbaana loo shafeeco qaadaya markaa ka mashfuucu lahowgaahee loo shafeeco qaaday iyo ka shaafica labada waa in la idmo waana laga raalli noqdo waana ilaahay subxaana wa tacaala u ogolaado oo idinkiisa ay ku dhacdo sidaa mar haddii ay tahay qul waxaad tidhaahdaa lilaahi alla oo qurabaa ashafaacatu ergadu ay ahaanaysaa marka shafaacaadkii hadda iyo geli maynayo waa waxaa iska faraha badane shafeeco oo dhanba ilaahay baa le tabaaraka wa tacaala kuwii nebiga u khaaska ahaa calayhi salaatu wasalaam iyo kuwii malaa'igta iyo kuwii dadka kale un wanaagsan waxaba uun amaradaas daabidka caamka bay soo geliyaano mid ilaahay raalli ka yahay baa shafeeco qaadaya miduu raalli uga yahay baa loo shafeeco qaadaya idinka ilaahay bay ku dhacaysaa qul waxaad tidhaahdaa lilaahi ilaahay oo qura ayay ashafaacatu shafaacadu sugnaantay xasriga ku jira waad garanaysaa taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasra khabarkii baa la soo hormariyey oo la xasriyey shafeecadan ilaahay unbaa leh jamiican baa haddana lagu sii adkeeye lahu isaga oo qura ay u sugnaatay mulku samaawaati samada mulkigeeda iyo walardi iyo dhulka mulkigiisu labadaba uma ilayhi xaggiisa qura unbaaba turjacuuna haddana laydiin soo celinayaa waidaa dukira allaahu qaala allahu tacaala waidaa dukira allaahu haddii alla la xuso waxdahu xaaluu keligii yahay oo la yidhaahdo keligii alle ha la caabudo ishma'asad waxaa didaysaa oo qabsoomaysa macnaha ururaysa quluubu aladiina kuwii qalbigooda ururaya laa yuuminuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhire aan rumaysnayn ayaa qalbigoodu firdhanayaayo way ka didayaan arrintaas wa idaa dukira aladiina haddii kuwii la xuso min duunihi alle ka sokeeyey oo asnaamihii kayrkii ah oo ay lahaayeen waa shafeeco qaadaynaa idaa hum waaba iyagoo markaa kuwaasi aan aakhire rumaysnayn yastabshiruuna farxaya istibshaar macnaa oo farxad dusha uga soo baxaysoo jidhka laga arkayo weyaan marka ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa tabaaraka wa tacaala halkan waa qaacido caam ahoo qofka tawxiidka wax kaga sii yihiin ee tawxiidka ilaahay aanu qalbigiisa aanu gelinin waxaa ilaahay keligii ha la xuso haddii la yidhaahdo waxay ku tahay dhibaato weyn wuu ka jidhiidho coonayaa jidhkiisaa ururaya wejigiisaa laga dareemayaa jidhkiisaa ururaya waidaa dukira allaahu haddii alla la xuso waxdahu xaaluu keligii yahay ishma'azad markaba laba tafasiirun bay ku fasireenoo inqabadat iyo nafarat yacni selafku labadaa tafsiirun bay yidhaahdeen nafarad way didayaan qalbigiibaa ka didaya iyo ma jidhkiibaa ururaya oo labadaba markaa isu keenba qalbigoodiibaa maaragtay didaya marka didayana jidhkaa laga dareemayaa siday uga boodeen arrinta ay uga boodsan yihiin waidaa dakarta rabbaka waxdaka waidaa dakarta rabbaka waxdahu waxdahu fi lqur'aani wallow calaa adbaarihim nufura haddaad rabbigaa ku sheegto qur-aanka keligii oo tidhahdo keligii ha la caabudo waa iyagoo cararaya ayay ama carar darteed ayay la jeesanayaanoo hadalkaa uma khushuucayaan hadalkaasna hadal ay soo dhoweynayaan ma aha hadal ay soo dhoweynayaan ma aha laakiin waidaa dukira aladiina haddii la xuso min duunihi alla sukadii idaa hum waaba iyagoom yastabshiruuna marka basharka ayaa laga keenayoo jidhka sare weeyaan bushra iyo bishaarada iyo waxaa laga keenay waa jidhkan sare basharka oo qofka markii iminka wax farxad leh loo sheego oo aada uga mabsuudo dee markiiba wejigiisa iyobaa farxad ka dheehanaysaayoo dhiig baa isku soo taagaya oo wejigiibaa dee dhalaalayo waxbaa ka fuqaya deedna deedna basharkay uga soo baxaysaa jidhkay uga soo baxaysaa farxaddu waa masruur ilaa xad waaya arrintu way adag tahay marka mar hadday sidaa wadkaatay oo tawxiidkii ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo keligay allaha caabudo mowqifkaa laga qaadanayo meel daran bay mar arrintii meel adag bay maraysaa marka nebi alle waxaa la yidhi ducaysa haddaba qul waxaad tidhaahdaa allaahumma allahayow yaa allah faatir asamaawaati yaa faatira asamaawaati samooyinka ka bilaabay ee abuuray calaa kayri miihaalin saabiq isagoo aan meella kaga dayan iyo wal ardi dhulka ka abuuray ee bilaabay caalim alghaybi yaa caalim alghaybi ka qeybka ogow waxa alla wixii naga maqan allaha ogow iyo washahaadati wixii goobjooga anta adiga unbaa taxkumu kala xukumi doonaa bayna cibaadika adaa kala xukumayo kala saaraya addoommadaada dadkii dadka addoommadaada adaa kala saaraya anta adiga ayaa taxkumu kala xukumaaya bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda adaa kala xukumaaya wixii saxan iyo wixii qaldan fii maa ay filadii baad ku kala xukumi doontaa kaanuu ay ahaayeen fiihi maaga dhexdiisaba yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan marka iminka dhaqankaas waa jiraayo haddii iminka tawxiidka iyo kitaabu tawxiid iyo la bilaabo oo la yidhaahdo ilaahay keligii ha la caabudo cibaadaha loo gaar yeelo oo maaragtay hadda wax kale kumaa darin xabaalihii iyo maad soo qaadin iyo awliyadii iyo waxaa maad soo qaadinba qaar baa soo boodaya hadday soo boodaan waxa uu tawxiidka u ka sheekaynayaa waxa weyaan waxaa loo jeedaa awliyadii iyo xabaalaha yaan la siyaaran oo horta xabaalaha in la siyaarta mawaajib bayd marka hore mise sunna ahayd haddana dee tawxiid allah laga hadlaye xabaal maxaa keenay iyo xabaal iyo awliyo awliyadu halkooda haynoo joogin dee maa awliya anu ka hadlay awliyada maxaad ka qabtaa markaad tidhaahdo dee aan ka wada hadallo laakiin tawxiidkaba haddii laga hadlo afka lagaga boodayaaba laakiin haddii la sheego lahahdo weli hebel iyo weli hebel baa maalinu si yimoo dhulkay kala bixiyeenoo caynkaasoo midbaa sidaa yidho midna kii kalena waxaas kaga jawaabayo mabsuud baan garanayaa odayaal meel fadhiisan jiro markaasaa inta badan sow in dikriga ilaahay la sheego maaha ilaahay la xuso oo wadkur rabbaka fii nafsika in mar walbaba ee qalbigaaga aad ilaahay ka xusto oo haddii kale adkaarta oo diinta oo ka sheekayso waxay ka sheekaynayaan weli bis welihbel baa halkaasoo dabeedna maya waxaa jiray isaguna mid kaleoo nooca oo waxba mataqaanide mid kalea jiray oo anigu aan beri caynkaas ahaayo soo garan mayse markaas w war hebelow he war maxaa beryahan kugu dhacay horta wawliyadiiba kamaad sheekayne oo odayaashaha cabay maanta ina weyto ya maxaa kaasea horta niyo antamaad soo qaadin awliyadii maad soo qaadine ya marka istibshaar iyo farxad iyo qiso wacan oo la sheego iyo ayaa lagu soo dhaweynaya haddii keliga ilaahay keligii ha la xuso ah la yidhaahdana qalbigoodiibaa cararaya oo aan arrintaa ku farxayn oo soo dhaweynin saas baa ilaahay leeyahay waana arrin antaas waa arrin khatar ah oo maalinkaa maanta ah in qofku qalbigiisa dib ugu noqdo ay tahay waxay ku leeyihiin muslimiin baanu nahay waa muslim dadku tawxiid bay ku dhasheen rabbi ba yaqaaniin hadda waynu soo marnay qofku rabbiguu yaqaana qura inaan muslim ku noqonayn waana inoo dambaysaa oo aayad dambaaba inoo odhanaysa waidaa masal insaana durun dacaana haddii insaanka kaafirka ah ee gaalka ah dhibaata ku dhacdo wuxuu qaadi kari waayo markaasuu ilaahay ula soo irkanayaayoo odhanaya war ilaah kaa xog weyn baa jira waa waxaan awoodi karaa dabadeedna markii dabadeedna la siiyo wixii isagoo maaragtay uma idaa khawalahu nicmatan nasiya maa kaana yadcuu ilayhi waa inaga xagga hasho kusoo marnay markaa muslim baan ahay oo qura macnaha rabbi baan aqaanaa oo quraha dee muslim laguma noqdo imisaa rabbi yaqaano oo in ilaahay abuuray yaqaana oo roobka soo dejiyey oo waxna nooleeyo haddana kaafir ah oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam kuwaa quraysheedba sida ilaahay noo sheegay waa kii laayeyde dhiiggooda bannaystay ee qafaashay ee laayey iyadoo la yidhaahdo marka la yidhaahdo yaa abuuray cirkiiyo dhulkana dee ilaahay liman qul liman alardi waman fiiha in kuntum taclamuun sayaquuluuna lilah mulkigeeda ilaahay baa qul man rabu samaawaati sabci wa rabu alcarshi alcadiim sayaquuluuna lilah mulkiga ilaahay baa iskale qul man biyadii malakuutu kuli shay wahuwa yujiiru walaa yujaaru calayh sayaquuluuna lilah faannaa tuufakuun marka way garanayeen iyagoo wixii garanayaa ayaa haddana lagu laayey oo ay mushrikiin sidaa ku ahaayeen qul waxaad tidhaahdaa allaahumma allah yaa faadira samaawaati waalardi ka bilaabay ee abuuray samada iyo arlada iyo isagoo aan meella kaga dayan naqshadna cidna ka eegan caalimi alghaybi haybka og wixii maqan wa shahaadati anta adiga ayaa taxkumu kala xukumaya bayna cibaadika nebiga calayhi salaatu wasalaam salaatuleylka marka u kaco saasuu odhan jirayo caaisha markii la weydiiyey muxuu ku furfuran jiray salaatuleylkiisa waxay tidhi wuxuu odhan jiray allahuma rabbi jibraa'iila wa miikaa'ila faatira asamaawaati walardi caalimi algaybi washahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii ihdinii ilaahayu hanuun lima khtulifa fiihi min alxaq ilaahu xaq laysku khilaafo haddii laskhilaafo halka xaqa un aniga i mari ihdini lima khtulifa fiihi min alxaq biidnika biidnika idankaaga ilahay uga hanuun innaka tahdi man tashaau ila siraatin mustaqiim marka sidaas ayaaba nebiga la yidhi bal hadna ducayso oo ilaahay uun markaa arrinta dee u tala saaro ya oo ilaahay u bandhigo khilaafkaa ka taagan adduunyada ilaahay wuu kala xukumi doonaa xataa muslimiinta dhexdeeda hadday islaayeen ama ay yidhaahdaan hebel baana qolaa naga gardaran qolaa naga gardaran sheekh aad u zaahid ahaay oo saaxiibkii cabdullaahi ibnu mascuud la odhan jiray rabiic ibnu qusaym baa la yidhi xusein waa la dilay sayid xusein waa la dilay aayaddan buu akhriyay baa la yidhi sanad saxiixa kaa sugan allahuma faatir asamaawaati walardi caalim algayb washahaadati anta taxkumu bayna cibaadika kii qaatilka ahe wax dilay iyo kii la dilayba ilaahay waa kala xukumi doonaa fariiqyadaa iska hor yimi ilaahay waa kala xukumi doonaa kuwa doodaya ilahay agtiisa isku qabsanaya ee cadaaladda dalbanaya ee isdacweynaya ka mid yihiin ilaahay waa kala saari doonaa ilaahayna wixii xaqa haynagu haynagu hanuuniyo oo hayna garansiiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala aayintaasna maanta iskaga joojinayna wallahu subxaanahu wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed